Wararka ka imaanaya deegaan lagu magacaabo rako raaxo oo hoostaga maamulka isku magacaabay Puntland ayaa ku warramaya in xanuun aan horay loo arag oo si dhaqso ah ku faafaya lagu arkay deegaankaas guddoomiyaha deegaankan cabdirashiid cumar saciid ayaa sheegay in ugu yaraan afar ruux ay ugu dhinteen xanuunka bulshada deegaanka halka ay u jiifaan inta badan dadkii deegaanka xanuunkan ayaa guddoomiyaha astaamihiisa ku sheegay qandho lafajabis ah xaaladda deegaanka haddaan ka warbixino runtii deegaanka laba xaaladood ba hadeer xilligan la joogo uu ku sugan yahay xaalad waa xaalad waddanka waxaa ka jirta abaaro iyo biyo la-aan iyo cuntayari aada u baahsan sidoo kalena xaaladda kale waxa weeyaan deegaanka hadeer waqtiyadii ugu dambeeyey bilihii ugu dambeeyey waxaa ka jiray xanuun xanuunkaasi waa qandho badi dadkao dhanna ku dhacday xanuunkuna xaalkiisu waa xanuun safmar ah oo dadka inta badan ku dhacay waa qandho dadka lafaha ayaa laga qabanaya sidoo kale qofku wuxuu waayayaa urkii dhadhanka ayuu waayaya dadka qaarna wuxuu ku keenayaa in sanka ama afka ay dhiig ka keenaan sida la caddeeyey ilaa saddex qof afar qof ayaa xanuunkan u geeriyooday oo qandhadaasi intay soo riday kadibna toodii ay noqotay sababta unbay lahaatay ajal bay dadku isaga dhimanayaan laakiin sababtaas xanuunkaas inay u dhinteen ayaa la xaqiijiyey saddex qof ilaa afar qof oo deegaamada degmada hoostaga ka tirsan haddaba deegaankan ayaa dadka ku noolay inta badan la daaladhacayaan xanuunkan ilaa haddana ma aysan helin gargaar caafimaad sababo ku aadan adeeg caafimaad la-aan oo laga soo sheegayo deegaankaas